bismillah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaasha kale ah kow dable xoogga shan iyo toban kun boqol sagaashan iyo labo cabdikariin muuse muxudiin ina xabiibo muuse labiyo labaatan jir ah ku dhashay shabeellada dhexe labo deble xoogga shan iyo toban kun afar boqol siddeetan iyo lix aways faarax maxamuud ina tahliilo maxamuud kow iyo labaatan jir ah ku dhashay galgaduud saddex maxamed cali maxamuud oo maqane ah kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah burcadnimo hubaysan iyagoo tiro laba jeer ah dhac hubaysan u geystay shirkadda hormuud taariikhdu markay ahayd labadii bishii lixaad laba kun siddeed iyo toban waxay dhac u geysteen laanta shirkadda hormuud ee kaawagoday degmada wadajir iyagoo ka qaatay lacag dhan toban kun siddeed boqol toddobaatan iyo afar doolar sidoo kale toddobadii bishii toddobaad laba kun siddeed iyo toban waxay ka dhaceen laanta shirkadda hormuud kilomitir saddex iyo toban ee deegaanka garasbaalley lacag dhan laba kun oo doolar waxayna ciidamada amniga ee deegaanka ku soo qabteen kun iyo shan boqol oo doolar oo qayb ka ah lacagtii ay ka dhaceen shirkadda hormuud dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qodobka laba boqol iyo kow xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay maxkamaddu qiraalka eedaysanayaal cabdikariin muuse muxudiin iyo aweys faarax maxamuud oo ay ka hor caddeeyeen maxkamadda horteeda in ay dhac u geysteen shirkadda hormuud kana qaateen lacag lana soo qabtay markii ay sameeyeen dhaca labaad kadib markii ay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor sheegeen in labada eedaysane oo hortaagan maxkamadda iyo eedaysano maqan ay ahaayeen kuwii dhaca u geystay shirkadda hormuud tiro laba jeer ah markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah koow lacagtii lagu soo qabtay eedaysanayaasha markii ay geysteen dhacii labaad kadib oo gaaraysa kun iyo shan boqol oo doolar labo hubkii ay u adeegsadeen falka dhaca ah oo ka kooban laba qoray akay fodhisaban ah iyo laba boosh oo ay ku jiraan qasnado akay fodhisaban ah markay dhegaysatay maxkamaddu doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha labaad la sii daayo xorriyaddiisana loo celiyo halka eedaysanaha koowaad ay maxkamaddu u naxariisato sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah koow deble xoogga shan iyo toban kun boqol sagaashan iyo labo cabdikariin muuse muxudiin labo deble xoogga shan iyo toban kun afar boqol siddeetan iyo lix aweys faarax maxamuud saddex maxamed cali maxamuud oo maqano ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay kow in ay wada bixiyaan lacagtii ay ka dhaceen shirkadda hormuud oo dhan kow iyo toban kun saddex boqol konton iyo afar doolar labo waxay maxkamaddu ka saartay ka mid ahaanshahoodii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saddex waxay maxkamaddu la wareegtay hubkii ay ku fuliyeen falka dhaca ah afar waxay maxkamaddu ku xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq